فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawo hadduwa la qadaro qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah tan iyo sannadkii labada kun laba iyo labaatanka oo markii ugu horraysay si wanaagsan looga ciiday magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sawiro laga soo qaaday musallaha ciidda iyo waxyaabaha ay muujinayeen xog ku aadan ayaan caawo barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dhuuxa waraysyada inta uu socdo sidoo kale caawa waxaad kaga boga doontaan xogta iyo magacyada saraakiil lagu dilay dagaal la saakaya mujaahidiinta kula wareegeen taliskii ciidanka dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka moora'ari ee gobolka hiiraan faahfaahino dheeraada oo laga helayo dagaalkaasi ayaad barnaamijka kaga boga doontaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ugu magacownaa maamulka hirshabeelle oo weerar afka ah ku qaaday xubnaha ugu sarreeya ee maamulkaas cali jayta oo shir jaraa'id qabtay waxyaabo badanna ka dhawaajiyey ayaad caawa maqli doontaan dagaallo ka dhex qarxay ciidamada maamulka puntland iyo kuwa s c c khatumo khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhex qarxay maamuladaasi iyo xiisadda ka dhex taagan waxa uu salka ku hayo ayaad barnaamijka kaga boga doontaan sidee bay dadka soomaaliyeed uga falceliyeen muuqaalkii alkataayib ee hadiyadda ciidda ee lagu soo qaatay dagaalkii aadan yabaal iyagoo aragtidooda la wadaagay alfurqaan ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan tartan aqooneed qayb ka ahaa fantasiyaha ciidda oo lagu soo gebagabeeyey magaalada kuunya barro ee gobolka shabeellaha hoose kaasi oo abaalmarina lagu guddoonsiiyey dadka kaalmaha hore ka galay warbixin ayaan idinkaga haynaa raashinka ciidanka dowladda federaalka oo gawaari ciidan ku raran oo muqdisho lagu qaybsanayo qodobadaasi iyo waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa
عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waxa ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha dulxaja sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada habeenno iyo maalmo aan ku soo jirnay tabinta barnaamijyo warar iyo sidoo kale waxyaabo xiise leh oo ku saabsan ciidaha caawa waxaynu toos ugu guda jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka tan iyo bishii diseembar ee labada kun laba iyo labaatanka waxaa dib loo arkay magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe oo markii ugu horreysay ay si wada jir ah musallaha ugu wada tukadeen dadka aadan yabaal sawiro laga soo qaaday musallaha aadan yabaal ayaa waxaa ka muuqanayey bulshada magaalada aadan yabaal oo hal goob ah ku oogaya salaada ciidul adxaa ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sawiradan ayaa aad ugu faafayay baraha internetka iyadoona hadalhayn ay ka dhalatay qaar ka mid ah dadka baraha internetka ku faafiyey sawiradan ayaa ku cabbiray oorah ah tani waa dib u xorayn diimeed iyo mid deegaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal saaka ay ciidanka shabaabulmujaahidiin ay kula wareegeen talis ciidanka dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka moora ari ee wilaayada islaamiga ee hiiraan deegaanka oo u dhow magaalada muuqokori ayaa saakay waxaa dagaal kula wareegay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoona khasaaraha halkaas ku gaaray ciidanka dowladda federaalka uu sii kordhay waxaa la xaqiijiyey in sideed xubnood halkaasi looga dilay dowladda federaalka laba iyo toban kalena looga dhaawacay dadkii halkaasi lagu laayay waxaa ku jira cabdulaahi cali shiilow muuse gadiid cadow cali cusmaan xasan xuurshow cusmaan xuseen xareed iyo cabdulaahi xuseen sanweyne dhammaan xubnahaasi waxa ay ku leedeen dagaal saaka iyo ciidanka shabaabulmujaahidiin ay kula wareegeen deegaanka moora ari ee ku yaala duleedka magaalada muqokori ee gobolka hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيدا عن بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa qodobo kale oo xiise leh ayaa idinkuu soo maqan balse markaa waxa aad kuu soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya cabdalle mukhtaar mahadsanid walaalka in ka badan boqol xawaalwadareed ayaa laga helay gobolka al khartuum ee dalka suudaan wararkay tabinayso saxaafadda suudaan ayaa sheegaya in in ka badan boqol xawaalwadareed laga helay caasimadda dalkaasi ee khartuum kuwaasoo ay ku jiraan dad siyaabo kala duwan loo dhibaateeyey falkan foosha xun ayaa xukuumadda suudaan waxay ku eedeysay fallagada r s f oo dagaal kula jirta dowladda suudaan colaadda suudaan oo bilaabatay shan iyo tobanka abriil islamarkaana socota dhowr iyo toban bilood ayaa ka tagtay ilaa labaatan kun oo dhimasho ah halka ay hay-adaha qaarna gaarsiiyaan in ka badan boqol kun ilawareedyo caafimaad ayaa tibaaxaya in bilihii ugu dambeeyey ay ilaa saddex kun oo qof u geeriyoodeen sabwal la xiriira cudurro xukuumadda suudaan oo dhowaan la wareegtay magaalada caasimadda ah ayaa sheegtay in ay wax ka qaban doonaan xawaalwadareedyada colaadda suudaan ee aan weli soo afjarmin waxay sababtay dhimashada kumanaan qof iyo malaayiin kale oo ku barakacay gudaha ama wadamada jaarka la ah suudaan wadaxaajood ku saabsan ganacsiga ayaa mareykanka iyo shiinaha mar kale uga furmay dalka ingiriiska waxaa maanta oo isniin ahayd magaalada london ee caasimadda ingiriiska ka furmay wadahadallo cusub oo u dhexeeya mareykanka iyo shiinaha kaasoo la doonayo in lagu xalliyo khilaafka ganacsi ee u dhexeeya labada dal madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa dhowaan sheegay in wafdi heer sare ah oo amerikaan ah uu la kulmi doono wakiilo ka socda shiinaha halka bijiin ay dhankeeda xaqiijisay inuu wadahadaladani uga qaybgalayo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkaasi ninka lagu magacaabo hii lifingi arrintan ayaa daba socota xiriir dhanka telefoonka ah oo dhex maray trump iyo madaxweynaha shiinaha shi jiin usbuucii hore kaasoo madaxweynaha mareykanka uu ku tilmaamay mid wanaagsan bishii hore mareykanka iyo shiinaha ayaa gaaray heshiisku meel gaar ah si loo dhimo canshuuraha laga qaado badeecadaha ay isweedaarsadaan si kastaba ha ahaatee labada dal ayaa tan iyo markaas ku eedeeyey dhinaca kale inuu jebiyey heshiiska ugu dambeyntiina dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay dukumentiyo xasaasi ah oo la xiriira niyukliyerka kayaanka sahyuuniga ah telefishinka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sabtidii sheegay in iiraan ay heshay dukumenti xasaasi ah oo niyukliyerka israa'iil ah iyada oo loo marayo weeraro sirdoon oo ballaaran warbixintuma aysan bixin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida iiraan ay ku heshay dukumentiyada warkan oo si kooban looga baahiyey tv-ga qaranka ayaa lagu sheegay in ciidamada sirdoonka iiraan ay heleen xogo istaraatiiji ah oo xasaasi ah iyo dukumentiyo ay ku jiraan kumanaan qoraal oo la xiriira mashaariicda iyo xarumaha niyukliyerka ee uu leeyahay maamulka yahuudda sida ay ku warantay wakaaladda wararka iiraan ee tasnim wasiirka sirdoonka iiraan hojato leslem sayid ismaail khatiib ayaa sheegay in dukumentiyada niyukliyerka ee kayaanka gumaystaha lagu wareejiyey hay-adda sirdoonka ee dowladda shiicada ah ee iiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markaanne aynu aadno dhanka iyo magaalada muqdisho waxaa maantay baraha internetka aad u qabsaday muuqaal laga soo duubay gaari ciidan oo ay lahaayeen ciidanka dowladda federaalka kaasi oo ay ku raranaayeen raashin kala duwan laguna qaybinayo qaybo ka mid ah magaalada muqdisho muuqaalka oo si qarsoodi ah loo duubay ayaa waxaa ka soo muuqanaya gaari cabdibila ah oo ay ku raran yihiin raashin nuucyo kala duwan kuwaasi oo ciidanka dowladda federaalka ay ku dejinayaan goobo kala duwan hab musuq maasuq ah tani ayaa ah musuq maasuq aad u baahay oo gaari heerkii ugu saraysay maadaama raashinkii ciidanka dowladda federaalka lagu qaybsanayo guryo ku yaala muqdisho xubin ka tirsan dowladda federaalka oo beejkiisa muuqaalkan soo geliya ayaa yidhi waxaynu ognahay gaajada ciidanka dowladda federaalka ku haysa fuurimaha dagaalka halka raashinkii loo qorayna lagu qaybsanayo magaalada muqdisho muuqaalkan maantay ku baahay baraha bulshada ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan maraykanka ay shaaciyeen in ay jareen taageeradii ay siinayeen danab sababa ku aadan in aad loo musuq maasuqay raashinkii iyo sidoo kale agabkii loogu talagalay ciidankaas sidoo kale arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan baraha bulshada lagu faafiyey laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo cunnayari isku feeraya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan wax faahfaahin dheeraada laga helaya dagaal ka dhex qarxay ciidamada maamulka puntland iyo sidoo kale askarta maamulka loogu yeero s s c khaatuma dagaalku waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo shaxda kaasi oo ka tirsan gobollada waqooyi bari ee soomaaliya waxa uu yimid ayaa la leeyahay kadib markii uu degmadaasi tagay wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland cabdifataax cabdinuur ciidamo la socday ayaana waxa ay xabadeeyeen ciidamo kale oo taabacsan maamulka s c khaatumo israsaaseynta ayaa ka dhacday gudaha deegaanka dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaaro walow aan tirada rasmiga ah ee halkaasi ku dhimatay la haynin war ka soo baxay maamulka puntland ayaa waxaa lagu yidhi waxaan helnay xog sugan oo muujinaya in koox maleeshiyaad hubaysan oo sheegtay inay ka soo jeedaan deegaanka taleexay si dhuumaalisi ah ku soo galeen deegaanka shaxda ee gobolka karkaar waa sida ay hadalka u dhigeenne waxayna arrintan keentay inay ka jawaab celiyaan ciidankeena deegaanka shaxda ee laisku haysto ayaa waxay ku taalaa xadka gobolka sool maamulada a c c iyo puntland ayaana deegaanka hadda isku haystaa taasi ayaana keentay in halkaasi dagaal ka qarxo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhow xawraysyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan waxaan goordhow idiin soo wadnaa sida ay dadka daawaday filimkii aadan yabaal uga felceliyeen iyo qodobo kale balse markan aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan guddoomiyihii hore gobolka hiiraan ugu magacownaa maamulka hiirshabelle ayaa waxa uu weerarafka ku qaaday xubnaha ugu sarreeya maamulkaas cali jeyti cismaan oo shir jaraahid qabtay ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday hoggaanka ugu sareeya maamulka la baxay hirshabelle waxa uu sheegay in wax maamul la dhihi kara uusan ka jirin deegaanada uu joogo maamulkaas wuxuuna sidoo kale tilmaamay inaan waxba loo qaban bulshada xubnaha ugu sareeya maamulkaas ayuu ku eedeeyey inay dalka dibaddiisa iyo meelo kale ku wareegsan jireen isagoona ka kala qirtay inuu dhiiggoodu qabanayo tilmaamayna inay ku le'deen dagaalada ka socda gobolka hiiraan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayuu ugu baaqay inuu xilka ka tuuro isagoona sheegay in wax lala yaabo ay ka soo socdaan sida uu hadalkiisa u dhigay waxaan moodayey in labada gobol ee halkaas eh, maxaan ku irahdaa dowlad goboleedkaas ka kooban waxaan moodayey in mid uun hoogan yahay waxaan shalay soo xaqiijiyey in labaduba hoogan yihiin oo isan waxba isdhaamin marka laga eego waxaasna waxaa sababaya hoggaan xumo marka laga eego dhinaca security-ga marka laga eego dhinaca horumarka marka laga eego wax developmentii arrimo bulsho dhinac kasta marka laga eego meeshaas waa meel yacni bini aadan u nool baa jooga laakiin wax horumar ah iyo wax maxaanku iraadaayey dowladnimo ah oo halkaas jiraaha inaysan jirin waxyaabaha la yaabka baan shala soo arkaa waxaa ka mid a council waxa la yidhahdaa aan dhisayna ha yidhahdeen council waxaa la dhisaa marka aragtida siyaasadeed heshiis laga yahay council waxaa la dhisaa marka dadku dibu heshiisiin dhex taallo council waxaa la dhisaa marka security jirto waxa u egay dhiseen oo degmada jowhera ilaa maalintii ay dhiseen iyo hadda ka dhexaysa xitaa guna lama siin qayb ka mida shalay aan isa joogin guna xitaa lama siin counsilka gobolkaa shishanada awalow hoogay ou ba'ay dadka mas-uuliyad sheeganaya saaka dagaala dhacay xabad adagaa socota saacan oo hiiraan ka socota madaxdaanu nahay ay leeyihin midna nairobi u dalxiis tegay midna eriyadaanu meeraysanayaa madaxweynuhu meeshaas waxa maanta kadib laga sugaayo waa wax aad maaragtay wax lala yaabaa ka soo socda dadkii waa dhiigbaxayaa dagaaluu ku jiraa mas-uuliyad kaaga hoosaysa oo dowlad goboleed oo adsaaka sugtaana ma jirto cali jayteh cusmaan ayuu kaasi ahaa oo qiranayay in dhiigbax badan uu ku socdo ciidankooda
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markaa waxaad ku soo dhowaataan qaabka ay dhegaystayaasha alfurqaan ee kala socda baraha internetka uga falceliyeen kadib markii ay daawadeen muuqaal alkataayib ay ka baahisay dagaalkii cuslaa ee magaalada aadan yabaal ay kula wareegeen ciidanka shabaabulmujaahidiin kaasi oo ahaa hadiyadda iiduladxaa ee sanadkan alkataa'ib ay bulshada muslimiinta la wadaagtay waa kuwan qaar ka mid ah dhegaystayaasha aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay filimkii maanta aan daawaday oo lagu magac daray in tansurullaha yansurkum withabbit aqdaamakum oo ahaa hadiyada ciidul adxaa wallaahi arrinta ila yaabka badnayd waxay ahayd farxadka murtadiinta iyo dabadhilifyadooda laba ciidan oo mujaahidiin ah ayaa intaasoo ciidan murtadiin ah la dagaalamaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta farxadayda lama soo koobi karo filimka marka aan daawaday ilaahay waxaan ka baryayaa inuu noo siyaadiyo guusha ay walaalaheena mujaahidiinta gaareen ilaahay waxaan ka rajaynayaa dalka gees ilaa ka gees raayada tawxiidka laga taago ilaahay waxaan ka rajaynayaa dhowaata mise dheeraataba magaalada caasimadda ahee muqdisho raayadda lagu dulbabiyo in sha allah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi alaa tanabahuu yaa cibaad allahi wacalabuu baraaruga oo ogaada ina nasrallaahi guusha ilaahay qariibun mid ay dhowdahay waaye aan walaalaheena mujaahidiinta u ducayno aan garab istaagno in sha allah dhowaata mise dheeraataba magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo dhan raayada tawxiidka ayaa lagu dulbaban doonaa dilaahi dho in sha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimka oo codkii dhegeysanaysa gaar ahaan mujaahidiinta ayagana waan salaamayaa waan daawaday filimkaasi filimkii aadan yabaal laga qaaday waa arkay waan daawaday dagaalka aadan yabaal waxaa iga baxay mujaahidiinta oo yani waxaa weeye murtadiinta bursanayeen oo murtadiinta ay firxinay yani farxad meesha ay ku ordeen oo ord ay jabsadeen oo marka waxaa iska caddaya kulley qof murtad yani murtad oo yani waxaa weye diintiisa ka jeestay oo wuxuu dagaalamay uusan aqoonin nin kasta oo nimantan ciidamadan dowladdu waxay u dagaalama ma yaqaan ayaga marka way ogyihiin kulley waxaa weeye qof gardara ma guuleysto ilaahin waa xaq iyo baadil isku mid macaan laakiin nimanka murtadda ilaah wuu jebiyey filimkaas aad iyo aad ugu farxaale markaan fiirsaday garabkooda waxaa weeye ilaah waa ka baxay mujaahidiinta garabkooda ilaahay aa yacni garab siiyey marka kolley waxaa weeye aad iyo aadaan ugu farxay filimkaas xalay waan daawaday waxaan u rajeynaya mujaahidiinta kolley inay mar walba ay guuleystaan insha allahu tacaala gaalada iyagana waxaa waxaan rajeynaya inay hog iyo halaag u sugnaada insha allahu tacaala dhammaantiin waa salaamtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa dagaalka iiga baxay in dagaalka uu ku salaysneen awood ay ku salaysan tahay caqiida in iitar badna ayna ku salaysneen haddii aad ilaahay isku hadlayso ilaahay ku guuleysiinaya ad gaalada ka harta iyo gaalraacyada iyo wixii lamidka ah dimuquraadi iyo gacan ku samayskan ay gaalada noo guumaysatay inaan ka harnoon kitaabka alla ka maamul dhiganna haddii kale saas unay u jabayaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala ina siiyey nicmooyinka iyo guulaha faraha badan kadibna waxaan u mahad celinayaa mujaahidiinta runtii yani muuqaalkan haddaan aragtida ka dhibto muuqaal aad u xiiso badan ayuu ahaa runaantii muddo dheerna aan sugaayo marka muuqaal aada cajiib u ah ee quluubta muslimiinta shaafinaya gaaladan argagax ku ridaya ayuu ahaa kumahadsantihiin alkataayib muuqaalada quruxda badan quruxda badane oo si fiican loo soo qurxiyo loo soo hagaajiyo oo inoo soo gudbisaan waad ku mahadsantihiin
bismillahi asalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa idaacadda alfurqaan meel weliba ay joogaan waxaa- waxaan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kasug salaan kadib een, muuqaalkii alkitaabi baasi waan waan daawaday waxyaalahan ku dhex arkay waxaa igala yaab badnaa farxadkii mildheeshiyaadkii ka baxsanayay xabadda ciidamada mujaahidiinta waxyaalo firxad horta firxad ugu darnaa oo si u firxanayaan waxaa ka- dadka qaarkood wejiyadooda waaba la- la- waa la garan karayoo markay sii ordayeen kaamirada soo qabatay waana inta intii dagaalada ay socdeen oo een, xamladu uu gurgurka u dhawaaqay muuqaalka ugu saameynta badnaa inuu noqdo aan rajeynayaa wuuna ahaa wuuna uuba noqday hadda baraha bulshada waan arkayay isagoo muuqaalka qaybta lasoo jaray lasoo dhigay marka waxa waaye wax aadan ugu faraxan u ahaa muuqaalkii aan daawanay Een, bahada iclaamkana waxa waaye waan ugu mahadcelinaynayaa sida siday ugu s- noogu soo bandhigayaan muuqaaladaas iyo muuqaalo ka qurux badan waa ka sugaynaa waa ka rajaynaynaa Een, teeda kalena waxaan waxaan dhihi lahay ciidamada mujaahidiinta ilaahay inuu gacantooda ku ciqaabo gaalada iyo dabadhiilufyadooda soo duulay uu ilaahayna wadanka gacantooda geliye oy dadka ayna ku farcaan ay dadka ku farxaan ayna soo dhaweeyaan oo wadankana lagu xukumo shareecada islaamka oona meesha laga bixiyo dastuurka iyo xeerarka gaalada ay soo soo qoreen marka waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي جزاك الله خير آدي أنا ما سنتهاي فيلم شلي سوغري آدي أدمن الضاودي أخي في الله وفيلم آدي أد حماسة دي سوطوي وها آه، فيلم كاستو وإيغا سو سو آد بان سو دوين فيلم كاستو قروح دبادان وحان أركا وحان أركي آه، فيلم كاستو مرتدكي وحبدا كودعيسو ciidankii gacanta taaganayo laga kasii carayaan Ee, dabcan xaqiiqatan waa ilaahay subxaana wa tacaala rucdigii ilaahay kordhay. waxaan arkaya ciidamo sodomeeye ah oo hal askari mujaahid ah si raacadaysanaya si loo gursanayo ilaahay fadligiisa allah subxaana wa tacaala ayaan ugu mahadcelinaya allah subxaana wa tacaala guushiisa noo soo dhaweeyey bacdallahi xiliyadiisa xilka ayaan ugu mahadcelinaynaa ee maanta codowgii murtadiintii isku dhafka ahaa isku sul isku soo aroray halkaas la soo dejiyey Ee, markii la soo dejinayay ee, inta badan lagu gootegi jiray laiskugu baalxoftay jiray la dhihi jiray waa meel hebel baan qabsanay meel hebel baan qabsanay dhihi jiray allah subxaana wa tacaala ugu mahadcelinaya geesiyadii mujaahidinta dib uu gacanta islaamka uu soo celiyey bacdallahi aliyaasita ugu mahadcelinaya jazaakumullahu khayr aad ayaa u mahadsantahay waa shucuurta islaamka dhan oo soo jiitay muuqaalka sintoo aad ayaa u mahadsantahay jazakumullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga cabdulqaadir muumin cali oo degan muqdisho hadda aragtidayda ka dhiibto dagaalkaasi malxamad ayuu ahaa maalmihii ugu horreeyey horta waxay noogu sheekeynayeen inay meeshaas meel la geli kari ahayn laakiin dagaalkii wuxuu sababsaday baraha bulshada maalmahan waa lag- na galabtan ilaa shalay waa laga yaabaya dowladda islaamka guul cadowgoodan ilaaha jibsha hada kale waxaan ku dari lahaa walaayaadka islaamiga horumarka inay kusii dadaalaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku sii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
هل باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeenna caawa waxaan kaga hadlaynaa saliidda gabaldayaha saliidan gabaldayaha oo sidoo kale loo yaqaano saliidda qoraxda ama sunflower afka qalaad loo yaqaano saliidan asal ahaan ee gabaldayaha waxay ka soo jeedaa markeedii hore waqooyiga america ayaa aad loogu isticmaali jiray ee balse hadda ee dunida oo dhan ayaa lagu beertaa laguna isticmaalaa meel kastaa hadda laga helaa waa mutawafir waxaana loo beeran karaa in laga faa'iidaysto waxtarkeedii caafimaad iyo nafaqooyinka ku jira awgood iyo ubax ahaan in loogu beerto oo guryaha iyo beeraha lagu qurxisto labadaas nooc waa loo isticmaali karaa faytamiinada ku jira iyo macdinta saliidan gabaldayaha ma badna faytamiinada waxaa ku jira inta badan saliidaha vitamin e ayaa aad iyo aad looga helaa brotiin iyo macdin yar oo noocyada yaryar ka mid ah ayaa laga helaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo saliidan gabaldayaha kow saliidda gabaldayaha waxay dhintaa islamar ahaantaasna hagaajisaa caafimaadka wadnaha sida aan sheegnayba saliidahan dhirta ka yimaada ma lahan wax dufan ah ama wax kolestarool ah ma kiciyaan beerka ma dhibaan tiifow ma kiciyaan wax dhibaato ah oo qulqulka dhiigga ay u keenayaan ma lahan dufanta xakisa ee qulqulka dhiigga ma samayso inta badan saliidda dhirta aad iyo aad ay u fiican tahay caafimaadkeeda laba waxay sidoo kale ilaalisaa unugyada jirka kuwaas oo ka hortaga dhaawacyada jirka soo wajaha saddex waxay ka hortagtaa caabugyada jirka islamarkaasna waxay awood u leedahay yareynta halista cudurrada daba dheeraada ama loo yaqaano chronic diseaska ama cudurrada raaga loo yaqaano afar waxay gacan ka geysataa caafimaadka maqaarka iyadoo ilaalisa dhismaha maqaarka iyo jeleeca maqaarka iyadoo ka ilaalinaysa adkaanshaha maqaarka uu samaynayo shan saliidda gabaldayaha waxay ka mid tahay waxyaalaha loo yaqaano immune systemka ama difaaca jirka baniaadamka difaaca ayay ka mid tahay waxay ka mid tahay difaacyada jirka maadooyinka xoojiya oo ku jira immune systemka waxyaalaha awooda siiya ayaa laga helaa saliidan waxyaalaha dibadda ugu yimaada jirka loo yaqaano free red ee soo weerara ayay difaacda immune systemka ayaa ka mid ah lix waxay sidoo kale u fiican tahay saliidan gabaldayaha dheefshiidka waxay socsiisaa caloosha waxay la dagaalantaa caloolo fadhiga waxay u fiican tahay gaaska calooshana way bixisaa baabasiirta way u fiican tahay wax cillad ah oo u keenaysa ma lahan faa'iidooyinka saliidan intaas ayaan kusoo koobaynaa haddaba marka saliidan gabaldayaha faa'iidooyinkeeda iyo faytamiinada iyo macdinteeda waa ay yaryihiin waa ay kooban yihiin balse marka loo barbardhigo saliid caddayda aynu aadka u isticmaalno way ay nooga fiican tahay caafimaad ahaan haddaba marka dhegaystayaasha ee ku xirnaa barnaamijkan xubinteena caafimaadka waxaan kula talinaynaa inay isticmaalaan saliidaha dalkeena ka baha halkii ay isticmaali lahaayeen saliidaha dibadda ka yimaada ee aan la ogeyn waxay ka kooban yihiin sidaa saliid caddayda iyo waxyaalaha la midka ah innagoo arkayna marka saliidda aan gacanteeda ku samaysan karno aan hubno waxa ay tahay ay ka kooban tahay sida saliidda macasirta saliidda looska saliiddan gabaldaya hadda aan ka hadlaynay intaba waa wax aan hubno gacanteena ku jiro aan samaysan karno aan isticmaali karno aanna looga sheekayn karin marka saliidahana looga sheekaynaya ama dibadaha nooga imaanaya waxaa ka fiican kuwa aan gacanteena ku samaysan karno islamarkaasna aan isticmaali karno waxay ka kooban yihiin aan ognahay saddexdaas marka saliidood ayaa ka waxtar badan kana faa'iido badan kana caraf badan kana udgoon badan dalkeennana laga helaa gacmaheennana aan ku samaysan karnaa runtii insha allahu tacaala marka waxaan filayaa saliid caddayda inaan ka tegi doono aan isticmaali doono saliidaha dalkeena ka baxa ay macsirta u horayso looska ay labayso gabaldayaha uu saddexeeyo kuwo kalena insha allahu tacaala waan ka hadli doonaa isticmaalkeedana waa caadi wax liddi ama dhibaato ah ay leeyihiin saddexdaas saliidoodba ma jiraan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysan doono aadna loo isticmaali doono insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka tartan aqooneed qayb ka ahaa fantasiyaha ciidda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kuuya barow kaasi oo abaalmarna lagu guddoonsiiyey dadka kaalmaha hore ka galay cabdilkhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka qayb galay munaasabadda gunaanad ka ahayd warbixintan ayuuna inooga diyaariyey كل العقيق تفتحت أزهاره بالحب تبدو دائما أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكار mimbaru dacwa waa halkudhigga iyo magaca uu xambaarsan yahay mashruuca aqoon kororsiga ee uu soo kordhiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna talagalay inta lagu guda jiro maalmaha ciidda in lagu tartansiiyo dalabatulcilmiga si bulshada nashaadaad ay u hesho dhanka kalena bannaanka loo keeno heerka waxbarasho dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah سمت أفكاره يا ملتقانا أنت نبراس الهدى فيك المحبة والسماحة والتقى يا xalay bacdulmaqrib waxaa xaflad heerkeedu sareeyey islamarkaana uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka dhacday howl xafladeed oo ku yaala deegaanka kunyabarow iyadoona ay kasoo qaybgaleen culimo salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xafladan ayaa lagu soo gabagabeynayey tartankii mimbaru dacwa ee dhowaan dhex maray dalabatulcilmiga ku sugan deegaankani kunyabarow iyagoona ku tartamayay kutubada matuunta laamiyatul afcaal laamiyatul cajam iyo kutubo kale waxaana ugu horeyn aayadaha qur-aanka kariimka ku dahfuray mid ka mid ah tartamayaashii ka qayb galay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
بها يا ابن الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل
sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa xafladda kasoo jeediyey kelimad qayim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى جدك اللي عابده هو طريق العلم وي cilmigu waa min ashrafi alqurabaati ila allah maanta cilmiga asbaabtiisii alla waa fududeeyey waagi hore waa loo safri jiray culimmadaa la raadsan jiray laakiin jazaahum allahu khayran culimmada cilmiga way duubeen isagoo arag ah iyo isagoo maqalaba way duubeen cilmigii marka inay gabdhaha muslimaadka ka faa'iidaystaan akhiiran afar tilmaamood baa alla ka soo reebay ila aladiina aamanuu waa cilmigii wey wa camiluu asaalixaati waa camalkii wey wa tawaasaw bilxaqi iyo dacwatu ilayhi xaqoo la dardaarmo dadka loo sheego midda afaraad wa tawaasaw bisabri afartaasaan kulminaynaa biidni illaahi tacaala waxaan ka mid noqonaynaa min alfaa'isiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فليباركها الرحمن فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام كن شريكا في الدعوة كن عطاء للإسلام فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام ندعو بالإرشاد waxaa dhankooda ka hadlay injineer awgaab iyo suldaan maxamed cabduqaadir oo ah suldaanka beesha tuni iyagoona kelimaadkooda ay u badnaayeen mahadcelin iyo bogaadin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم waxaan kaloo halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan culimmada nuqubada mushaarikiinta oo dhallinyarada ah rag iyo dumarba caawana waxaan u fadhinaa in walaayaadkii soomaaliya looga tartamayo marka waxaan leenahay ha la sii siyaadiyo hana la ballaariyo hawshan aada iyo aad baan u bogaadinaynaa waanu soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay waxaan leenahay ilaahay ilmaheenna ha noo barakeeyo mashaakilaadka haystan allaha ka xalliyo diinta barashadeedana allaha noo fududeeyo ku dhaqankeedana allaha noo fududeeyo camalkeenana ikhlaas allaha nooga dhigo khaatimadeenana shahaadiyo towxiid allaha noogu khatimo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم اهدنا سبحانه وتعالى marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay gabdhaha iyo wiilashaba noqda idinka dad madraso socoto gabadh walba ha noqoto madraso socoto oo lagu daydo gabdhaa kula dhashay deriskaaga waaye saaxibtaada waaye asxaabtaada waaye waxaan rabaa inay cilmiga adiga kaa qaataan maadaama qof oo ilaahay subxaana wa tacaala nasiibkeeda ka dhiga aqoon aqoon yeelad aad tahay insha allahu tacaala warka waxaan kusoo gaabanayaa ilahay ana wada xifdiya dhammaanteena allah noogu sugo diinkeena cudug allah naga qabto وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
منا نلقى الأحبة محمد وصحبه نبتغي الجنة يا ذا المنا للقاء الأحبة waxaana markaan lagu dhawaaqay natiijada tartanka iyo sida ardada tartamaysa kaalmaha u kala galeen الفائز الأول حاول إنك لقوم عابو مصعب عبد الله عبد الشكور ما شاء الله لها مصعب عبد الله عبد الشكور wuxuu keenay boqolkiiba boqol waana faa'iiska ugu horeeya ee ku guulaysta xifdi lmutuun liculuumi sharci shantii kitaab oo tartan ku galayay ayaa nasiibkiisu u noqday inuu isaga hormuud u noqdo faa'iiska labaad ee kaalinta labaad galay lixifdi lmutuun sharci gabadha lagu magacaabo faatima tahliil axmed faatima waxay noqotay iyadana kaalinta labaad ee mutuuntii lagu tartamayay waxayna keentay sagaashan iyo sagaal dhibic shan faa'iiskii saddexaad ee mimbar dacwa ku guulaystay waa ninka ama wiilka ama ardayga lagu magacaabo marwaz axmed mucallim aadam markana waxaa mikrofoonka raadiyow alfurqaan la dhex qaadnay ardadii kaalmaha hore ka gashay tartanka mimbaru dacwa ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته magacaaga waa muscab cabdulcabdi shakuur mascab soo dhowow waxaad ku guulaysatay tartankii dhawaan ee qabanayay maktabka daacwada ee mimbaru dacwa kaalinta koowaad ayaa gashay maxaa ja-isaan lagu siiyey waxaa jaayisaan iigu siiye la- waa laba boqol iyo konton doolar horta waa ku faraxsanaynaa kaalinta kaad galo hilibaan u galo eh, shanta mutuun oo sharci ka mid ah waa garta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka waran dareenkaada farxdeed maanta wallahi zaaid zaaid waaye aad iyo aad ayaan ugu Maxaad faraxsanahay halkaan ugu duceynaysaa halkan waxaa ugu duceynayaa muslimiinta dhammaan gaar ahaan ehelkeena filistiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga faadim taaliil axmed maasha allah dadaal aada u wanaagsan ayaan ku bixiyey ilaahay subxaana watacaalaana oo ila garab galay kaalintana kuma helin awoodeyda iyo eh, dadaal aan aniga dadaal kuma helin waxa ilaahay subxaana watacaala isiiye waaye gabdho badanoo wallaahi aada iiga dadaal badanoo aada iiga aqoon badanaa meesha fadhiyo kaalin sideeda banaanba wax ilaahay ku geliyo waaye ilaahay subxaana watacaala oo gaarsiiyaa ku mahadsan lacag ayaan ku guulaystay boqol iyo konton doolar oo doolarka maraykanka aan ku guulaystay macallimiintayda oo juhdiga igu soo bixiyeenna ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo macallin yaraa meesha fadhiya aad noogu dadaalay ilaahay subxaana watacaala macallinka miisaanka xasanaadka ha u saara isagana annagana ilaahay subxaana watacaala cilmigaan ku guulaysanay mid aakhriya adduunna anfacaha nooga dhigo
يوم النجاح اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألق فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن mashruucan mimbaru dacwaha ayaa ahaa mid ay ka faa'iidaysteen qaybo badan oo ka mid ah dalbatulcilmiga ku sugan deegaanka kunyibarow iyagoona si buuxda uga faa'iidaystay dhanka kalena ku muraajaceeyey kutubadii ay horay u soo xifdiyeen
اليوم يبدو مشرقا والكل بالجهد العظيم تألقا فرح يجلل كل وجه إنه يوم الحصاد فكل غصن
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب و